xalay sakdi dhexe xilli ku aadan adiga saddexdii iyo barhkii sida ay qorayaan midiyaha wadankan ama warbaahinta wadanka norway ayaa guri ku yaala magaalo la yidhaahdo lustainvi oo ku taala gobolka sunmore ee dalka norway dhinaciisa galbeed dhaca yaa guri ay degan yihiin reer soomaaliyeed oo labiiyo toban qof ay degan yihiin oo lix ay ciyaal tahay baa sida la sheegayo dab la qabadsiiyey booliiska ilaa iyo hadda waxay leeyihiin cid uma hayno laakiin waxay sheegeen inay tahay arrintani arrin ulakac loo sameeyey waxaa kaloo sheegeen inay heleen caagad ama tanag uu ku jiray benziin tanag benziinka uu ka dhammaaday oo meela guriga ka fogeyn yaalle waa gartay marka n cid wax ku noqotay miyaa jira gurigaas soomaalidu ay degan yihiin ee aad sheegtay in dabka la qabadsiiyey maya ilaa iyo hadda wax ku dhintay oo la sheegay ma jiraan sida ay boolisku sheegayaanna dadkii magaalada deganaa ayaa dadka usoo gurmaday iyagana commuunka ama municipality-ga magaalada ulstenvig ayaa geysay meel ay ay degan yihiin oo ay ku nool yihiin sidaasay warbaahinta qoraysaa booliiskana sidaasay sheegeen waa gartay marka arrintan waxa ay la xiriirto ma la ogaaday waxaa qiyaaso fara badan baa iska jira boolisku ilaa iyo hadda wax caddayna mayna soo saarin laakiin waxaa iska jirta qiyaas ah in arrintani ay la xiriir la leedahay qaxootinacaydka hadda wadamada scandinavian gaar ahaan sweden aada ugu soo batay ilaa iyo dhowr xero oo qaxooti baa dalkaas sweden lagu gubay maalin dhaweyna wiil yar oo koo labaatan jira ayaa waxu weeraray school oo uu ku dilay nin macalin ah oo asal ahaan aan ahayn dadka swedishka iyo wiil soomaaliya dhowr kalena dhaawacay marka sida la qiyaasayo waa arrin uun la xiriir lalahay qaxootinacaybkan aada ugu soo kordhaya wadamada reer galbeedka gaar ahaan yurubtan galbeed waa gartay reerkan marka gurigooda lagu weeraray sida aad sheegtay horey weerar noocan oo kalea miyaa loogu geystay ama waxyaaba waxaan oo kale la xiriira sida aan ka akrinayay mid kamida ama aan ku arkay mid kamida warbaahinta dalka norway ma ahan markii ugu horreysay waxaa dhacday in mar horena reerkan lasoo weeraray waa gartay ayaga ma la xiriirtay marka
waxaan isku dayay inaan la xiriiro si toosa numberkooda ugama hayo laakiin nin dhalinyaraha oo meelaan ka fogeyn iyaga joogo magaalada layaha olusun oo aanu ahayn classmate markaan jaamacadda dhiganaya ayaan la hadlay oo isagu ii sheegay in arrintani ay jirto oo ay dhacday waxaanan isku dayay inaan iyaga gaadho laakiin ilaa iyo hadda telefoon saxa kama hayo telefonadan hayana wax weli ka jawaabaya ma hayo arrinta ku saabsan banaanbaxyada xilli aan fogeyn ka dhacaya dalkaas ee la xiriiray gabar soomaaliyeed oo bilaysku ay toogteen markii looga shakiyey inay dhibaato geysanayso maxaa ka soo kordhay
horta dhacdadaasi waa dhacdo laga murugooday ahayd in gabadh soomaaliyeed xabad ay ku dhacdo oo laga murugoodo gabadhan waxaa xabadda lagu dhuftay amin galabnimoha udhexaysa saddexda iyo afarta ilaa afartan iyo barhka qiyaastii yaa xabad ku dhacday anigu markaas meelaan ka fogeyn baan taagnaa waxaana ku jira dadkii ugu soo horreeyey ee goobta yimid sida ay boolisku doorayaan waxay leeyihin gabadhan way wadatay mindi waxayna rabtay inay wax ku waxyeeleyso annaguna xilli aan maaragtay kaga qaadna maana hayn sidaa daraadda xabaddan ku dhufanay arrintaasina waxay dhalisay kacdoon aada u badan oo dadka soomaalida ay ku diidan yihiin oo ay leeyihiin siyaabo kalaa la isticmaali karay xabadda lagu dhufanin waxaa la isticmaali karay in maaragtay gaas gaaska indhaha oo kaleeto la isticmaalo waxaa la isticmaali karay qalabka kaleeto iyagu qofka tabarta ka qaada booliisku ay wataan waxyaabo badan oo la isticmaali karay baa jirtay leeyihiin maxaa marka maxaa gabadhaas keenay in in in xabadda lagu furo maxay tahay waxa shakiga keenay gabadhu sida ay booliisku sheegayaan dadkii ay la waraystay ee goobjoogahan ay caddaynayaan waxay wadatay mindi cid dariska ah ayaana telefoonka dirtay oo tiri gabadhan waxay doonaysaa inay disho wiil marka arrintu waxay ahayd uun gabadha mindi bay wadatay sida kale waxaa la sheegay gabadha waxoogaa in ay iska yari jirtay dhibaato kale oo haysatay marka weli cadaymihii arrintan dacwadeedu way socotaa oo waa lagu guda jiraa wax ka soo baxayna ma jiro kacdoonkan soomaalta soomaalida ee kacdayna wuxuu salka ku hayaa inay dhibsadeen in xabad loo isticmaalo gabadh hooye ah oo ciyaal dhashay keligood hadad fara badan ayaa arrintaa ka kacay oo diiday oo yidhi boolisku inay xabadda isticmaalaan ma ahayn